أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaartaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon shacabka dalka suuriya oo iska xoreeyey maamulkii nusayriga ahaa ee bashaar al asad ee sannado badan xoogga ku haystay dalka suuriya dowladda xabashida itoobiya oo saanad huba geysay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada ee jubbaland looga yeeray magaalada adisababa mas-uul horey uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in donald trump uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya isagoo eedeyn kulul u jeediyey xasan gurguurte dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wasiir ka tirsan maamul goboleedka gaallaraaca ah ee jubbaland oo shaaciyey inuu ka badbaaday iskuday dil ah xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland in ka badan soddon ruux oo ku dhintay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maamulka cisbitaalka degmada jilib oo soo bandhigay qayb cusub oo ah barkadda dabaasha kadib munaasabad ka dhacday gudaha cisbitaalka maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee galguduud oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoos taga degmada ceelbuur horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulo fulay waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan shacabka dalka suuriya ayaa iska xoreeyey maamulkii nusayriga ahaa ee bashaar al asad ee sannado badan xoogga ku haystay dalkaasi suuriya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dalka suuriya waxaa inoo haya faysal xasan cali
waa dhacdo aan jeclayn inaan tabino janaayo labada kun koob iyo toban balse dib u dhacday muddo afar iyo toban sano ah kana hartay kacdoonnadii la midka ahaa sida masar liibiya iyo tunis laakiin rabbiga leh maamulka iyo maaraynta dunida ayaa doonay inay maanta noqoto gebagabada nidaamka daaqiga ah ee bashaar al asad inkastoo labadii toddobaad ee tagtay isha lagu wadahayey magaalada dimashik iyo mustaqbalka maamulka bashaar al asad tan iyo wixii ka dambeeyey duufaantii kasoo ruqaansatay idlib haddana cidina ma filayn degdegsiimadan haddii ay tahay dadkii indhaha ku hayay xadadka wariyaashii joogay meydaanka iyo xitaa dadkii odrasayey waxa wadanka ka socda fariiqii ugu horreeyey ee saxafiyiin ah waxay ku qaadatay inay gaaraan caasimada dimashik muddo siddeed saacadood ah markii lagu dhawaaqay burburka nidaamka
وكالة المروحية في مطار المزة العسكري dadka ku nool dimashik iyo baadiyaheeda oo lagu qiyaaso shan milyan oo dad ah waxay muddo konton iyo afar sano ah ku hoos jireen nidaam keligii talis ah oo talada ku hantay gumaad gaboodfal iyo gumeyn ka dhamah muslimiinta sunniga ee ku nool waddanka farxadda iyo riraynta maanta ragaadisay fagaaraha umawiyiinta iyo barxadaha dimashik waxay ahayd mid kasoo burqanaysay aabbayaal da-ah oo ku dulgaboobay dulliga asad hooyooyin cirdigoodii lagu tuntay iyo caruur la agoomeeyey inta aan malaamixda wejiyadooda ka akhriyey dadku ma ahayn kuwa bashaar al asad u riday hamuun ay u qabaan talada dalka ama gabay awood qaybsi ay ka sugayaan madaxtooyada dimashik balse waxay ahaayeen kuwa raadinaya inay soo cishtaan xurriyad laga xayuubiyey kadib konton sano oo ay addoonsi ku hoos jireen dadkoodana ku soo celiyaan xindaabka bini'aadanimada kadib muddo nusqarni ah oo lagu tirinayay liiska xayawaanada si ka duwan inay ku xoomaan madaxtooyada asad iyo xarumihii looga talinaya waddanka waxay dadweynuhu markii ugu horreysay jebiyeen xabsiga sednaaya oo loo yaqaano kawaanka basharka waa saldhig militari oo muddo konton sano ah lagu ciqaabayay tobannaan kun oo muslimiin ah oo aanu jirin cid ka soo waranta waxay ahayd qalcad u owdan nidaamka iyo kawaan aanan la ogeyn inta ruux ee lagu gowraco maalintii dadweynaha ayaa gurmadkii ugu horreeyey u fidiyey dadka dhibanayaasha ah ee ku jiray xabsiga kuwaas oo ay dadi ugu wardambeysay markii ay ku dhaceen gacanta nidaamka waxaa xoog lagu jabiyey albaabada iyo qufulada qolalka waxaana ooda laga qaaday kumanaan muslimiin ah oo aad moodo in guusha timidba uu allah iyaga u soo dejiyey waxaa dadka uu allah soo badbaadiyey ka mid ahaa dhallinyaro maanta oo axada ku qornaa toogasho الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم muuqaalada ka imaanaya xabsiga militariga ee sednaaya ayaa ahaa kuwo marna ku farxadgelinaya marna ku argagaxgelinaya waxaase ugu darnaa markii albaabada loo ballaqay qaybta dumarka markaas oo uu jidhku ku damqanayo markaad aragto xijaabyada laga xayuubiyey cafiifaadka acraadooda lagu tuntay oo daadsan qolalka hooyooyin argagaxsan iyo caruur da-dooda u dhexayso sanad iyo laba sano oo qaarkood ku dhashay gudaha xabsiga waxaa igu argagax badnaa ilmo yar oo ay saxafiyiintu ku qiyaaseen laba jir oo marba dhinac u cararayey kadib markii ay farxaddu kala geysay isaga iyo hooyadii muuqaalka maanta ka imaanayay sednaaya wuxuu tusaale u ahaa dhammaan xabsiyada kale ee dalka sida xalab xamaa ximis iyo magaalooyinka kale sida ay taqaariirtu tilmaamayaan xabsiga xalab oo keliya waxaa laga soo daayey saddex kun iyo shan boqol oo ruux oo maxaabiis ah markii gudaha loo galay tani waxay ahayd guul weyn oo ay u hub qaateen dadka reer suuriya oo aanay u kala harin saalix iyo taalix mid qaamaysan iyo mid qaan sheeganaya intaba waana guul uu allah ugu hiiliyey madluumiinta kuna hoojiyey daalimiinta qoyskii kontonka sano kawaanayay muslimiinta ayaa firxad kaga baxay waddanka una cararay ruushka bashaar al asad oo ahaa shaqsigii ugu dambeeyey reer asad ayaa xalay saqdhexe diyaarad militari ka qaaday garoonka diyaaradaha ee dimashiq isagoo galay saldhig ay leeyihiin ciidamada ruushka halkaas oo uu ka sii aadi doono magaalada moscow في لوحات الله أكبر أذن سأترككم للأذان
suuriya waxay maanta samaysay taariikh duqeydii ayaa taagan barxadda afarjidlaha ah ee dimashiq iyagoo ku dhawaaqaya maanta unbaan dhalanay iyo taariikh cusub ayaan qornay waxay rideen nidaam maamul oo gacan adag oo daa'ifi cunsuri ah oo dadka ku maquuninaya gacan bir ah wax ka badan nusqarni balse su-aashu waxay tahay maxaa xigi doona dhicitaanka bashaar al asad madhabihii afghanistan ayay mari doonaan mise jidkii liibiya iyo dagaal sokeeya ayay dhexda ka istaagi doonaan mise sidii masar ayay keeni doonaan daaquud ka daran midkii la riday taasi waa mas'alo wakhti iyo wax aanan dadka reer suuriya ka mashquulin damaashaadka guusha uu allah maanta ku manaystay dowladda xabashida itoobiyaha ayaa saanad hub ah geysay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada ee jubbaland looga yeeray magaalada adisababa marwaan maxamed ayaa warkan inoo hayaa wararka aan ka helayno magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose ayaa xaqiijinaya in shalay dowladda xabashida itoobiya magaaladaasi ka samaysay ilaa afar duulimaad waxayna madaarka magaaladan ka dejisay diyaarad xamuul aha taasoo ilaa afar duulimaad samaysay ilawareedyo xogogaal ah ayaa soo sheegay in tir saddex jeer oo ka mid ah duulimaadyada ay diyaaraddaasi dejisay hub u badan rasaasta qoriga biitenka sidoo kale waxay geysay madaarka kismaayo xabadaha jiibka oo fara badan markii ay keentay wafdiga saraakiisha itoobiyaanka ah waxaa diyaaraddan horay u sii raacay maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadola dililka ah ee jubbaland kaasi oo hadda ku sugan adisababa ilawareedyo kale ayaa sheegayay ninkan ay la socdeen wasiirka waxay ugu yeeraan macdanta iyo biyaha maamulka ridada jubbaland iyo nin kale oo ka mid ah gacanyarayaasha axmed madoobe ujeedka ay adisababa u tageen ayaa lagu sheegay xoojinta taageerada militariya ee xabashidu siinayso maamulka fadhigiisu yahay kismaayo wafdiga saraakiisha ciidan iyo hubka dowladda xabashada etoobiya ka soo dejisay magaalada kismaayo iyo wafdiga maamulkaas u dayay magaalada adisababa ayaa ku soo begmaya xilli kumanaan ciidamo ah dowladda etoobiya ka soo gudbisay xuduudka u dhexeeya gobollada gida iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga nasaarada etoobiya mas-uul horey uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in donald trump uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya isagoo eedeyn kulul u jeediyey xasan gurguurte cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo hayaa waxaa walaac laga muujinaya mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya xilli hogaanka kooxda riddada uu wajahayo gebidhacleyn siyaasadeed iyo asmo dhanka ammaanka ah cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka kooxda riddada ayaa ka dardaarwariyey mustaqbalka kooxda riddada marxaladan ay isbedeladu ka dhacayaan caalamka gaar ahaan bariga qaaradda afrika ciidamada kufaarta afrikanta ee wakhtigoodu sii dhammaanayo waxaa hareeyay khilaafyo u dhexeeya dowladaha midowda afrika ee ku aadan cidda maalgelinaysa ciidankan iyo dowladaha ay ciidamadani ka imaanayaan sidoo kale madaxweynaha cusub ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa la sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya arrinkaas oo walaac horle ku abuuray kooxda riddada sida uu sheegayo taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada
soomaaliya cid maanta dhaqaale ku bixinayso ciidamadan dib dhaqaale u siinaysa waa lala-ya waad ogtihiin ma jiraan waxaad kaloo ogtihiin in wadamadii dhaqaalaha ku bixi jira soomaaliya reer galbeedka iyo maraykanka eurubiyanka iyo maraykanka oo traditional donorska la yidhaahdo in culays aada u weyn u haysto hadday noqoto dagaalka ka socda israael iyo hadday noqoto midka ka socda ukraine madaxweyne donald trump ayaa la doortay bil kabacdi ayuu xukunka la wareegi doonaa waxaadna ogtihiin donald trump markuu xukunka ka tegayay inuu ciidamadiisa soomaaliya ka laalaabtay oo ka waday ciidamada maraykanku inay soomaaliya isaga tegayaan oy ka ruuqaansan doonaan dabcan laga yaababa ciidanka hadda soomaaliya jooga oo balidoogli maaaso in boorsooyinku xirxiran yihiin
wuxuu sheegay cabdisalaan guuleed in xasan garguurte uu ku fashilmay dhammaan ballanqaadyadii uu jeediyey markii uu xilka qabtay waxaana ka mid ahaa inuu bilo kooban kusoo afjirayo mujaahidiinta ballanqaadkaas oo noqday hadal aan waxba ka suuragelin xasan garguurte ayuu sheegay in dhowr jeer uu gaalada afrikaanta ka codsaday sidii ay ciidamada saliibiyiinta dalka usii joogi lahaayeen balse markan uu ku hungoobay soomaaliya maxay ku tashanaysaa marka ciidanka admis waa la waayey deadloonkoodii waa dhacayaa dabcan madaxweyne wuxuu isku dayey in ciidamadaas waqti loogu daro marbaa loogu daray haddana markan in loogu daro ciidankaana ma u malaynayo haddaysan dhaqaalo ku filan la helin inay si mutadawacnimada ku joogayaan wadamada ay ka yimideen oo burundi iyo siraleon iyo uganda iyo jabuuti iyo kenya iyo ethoobia oo ayadaan malayn inaysan ku jirin kuma fila inay dhahaan annaga isdibirayno soomaaliya amnigeeda ilaalinayno gacanteena jeebkeena lacagta kala baxayno ma dhacayso ballantii marka xasan sheikh oo ummadda soomaaliyeed la galay waa burtay macnaheeduna waxay tahay wuxuusan hubin iyo wuxuusan hankeeda lahayn wuxuusan waxba ka fahamsanayn oo ballan qaaday dagaalka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh waxaa la rajaynayey in galmudug ugu yaraan galmudug in laga soo adkaado oo shabaabka galmudug dhinac la iska soo mariyo ma aysan dhicin in shabaabkii galmudug laga soo adkaado ilaa maanta ma aysan dhicin bal waaba xoogeysteen siyaasiyiinta kooxda riddada ayaa marar badan ka dhawaajiyey in masiirkoodu muqdisii gelayo islamarkaana ay filan karaan wax la mid a wixii afghanistaan ka dhacay arrintan ayaa imaanaysa xilli qaar ka mid a wadamada muslimiinta isbedelo waaweyn ay ka dhacayaan wadanka muslimka ah ee suuriya ayaa u dambeeyey oo kooxaha mucaaradka ay xalay xididada u siibeen nidaamkii mujrimka ahaa ee muddada kontonka sano muslimiinta gumaadayey waana midaas oo kale waxa ay murtadiinta soomaaliya xilligani ay ka cabsi qabaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo soo koobaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dagaalkan xalay ka dhacay degmada qoryooley ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaana ka fog degmada qoryooley dhanka wilaayada bay waxay geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayadaasi habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ceelhindi ee degmada qansax dheere waxayna mujaahidiintu xeradaasi ka weerareen dhowr jiho dagaalka intii uu socday ma jireen wax gurmad ah oo askarta xabashada itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada qansax dheere usoo sameeyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee kusoo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wasiir ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey in uu ka badbaaday iskuday dil ah xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland abuusheybe ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka shaadaldirirka jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaano ka tirsan gedo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka badbaaday iskuday dil oo lala damacsanaa in lagu khaarijiyo murti dhuumaal ayaa sheegay in qorshahan iskudayga dilka ah uu ka badbaaday ay ka dambayso islamarkaana ay soo qorshaysay kooxda riddada soomaaliya oo xiisad adag kala dhexayso maamulka riddada jubbaland waxa uu tilmaamay in isagoo ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gedo ay magaalada ugu yimaadeen saraakiil ay soo dirtay kooxda riddada kuwaasoo ka kala tirsanaa militariga iyo booliiska wax loogu yeero maro saddexa ayuu sheegay in saraakiishu dul dhigeen kuwaasoo kale ahaa inuu isaga baxo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe islamarkaana uu cambaareeyo nidaamkaas inuu magaalada isaga baxo iyo in haddii uu baaqaasi ka dhiga furaysto ay isagoo jeebaysan xabsiga u taxaabi doonaan waxaa jira saraakiil militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iskugu jirto oo markii hore looga yeedhay xamar imaatankayga markii la maqlayna dib loo soo celiyey qodobana loo soo dhiibey saraakiishii xoogaa yar oo bililiqo ahoo beryahan dadka lagu kala dilahayana aan filahaya in jeebka loogu soo shubay waxay igu yimaadeen shala subax degmada beled xaawo afar sarkaal bay ahaayeen oo weliba anugu afartaba aan aqaano waxay yidhaahdeen waxaan wadanaa amar qaldan waxaana rabnaa inaan fulinno hay bal sheegaan ku yidhi amarka waxay yidhaahdeen amarka nala siiyey waxa weeyo waa saddex qodob qodobka koowaad jenaraal dhuumaal inuu ka baxa jubbaland oo cambaareeyo oo dowladda federaalka ah waxa ay waddo uu ammaano oo soo hoos galo laba hadday taa suuroobi inuu magaalada ka baxo saddex haddii taa la waayo in asagoo xirxiran diyaarada helikobtaraan keenaynaa in la keeno hadalka nuxurkiisa intaasuu ahaa wuu badnaa hadalku laakiin nuxurka ujeeddada oo afarta sarkaal baa isku raacday kaasuu ahaa dhammaan qodobadaas ayuu sheegay inuu ka biyo diiday isagoo u mahad celiyey ciidanka xabashada etoobiya iyo guddoomiyaha degmada dolow oo uu tilmaamay inay ka badbaadiyeen qorshaha lala damacsanaa ee dilka waan la hadlay waxaan ku yidhi niman yow horta saraakiil baad tihiin horta codkaa inaad itidhaahdaan aad baan uga xumaay amar khaldanna lama qaato amarka hadduu khaldan yahay lama qaato oday baan nahay toddobaatan jir baan nahay inaan been sheega ma rabo waxaan rabaa inaan idiin sheego halla ma suuragelayso axmed maxamed islaamna inaan caayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamsana aan ammaano hadda beecaas ma joogo da'deedina kuma jiro qodobkaasaa u qaata qodobka magaalada in laga baxa ah qodobka magaalada in laga baxa ah magaaladan waa magaaladan ku dhashay dadkaygii baa joogo waa deegaankaygii anu ciidan ma wato taasna waa habeenka xala aw tagay ha ka yaabina qodobka saddexaad oo waa lagu qabanayaa in laisqabto waxaa ka horraysaan nidhi horta in xabadu dhacdo dhaawac yimaado laisdilo meyd la aaso mid dhaawaca isbitaal la geeyo taasaa ka horrayso laakiin meel waa lagu qabanayaa waa waa riyo waaya taas waxaan u mahad celinayaa xalayta markii laisku dayey in ama lay qabto ama lay xabadeeyo guddoomiyaha degmada iyo ciidankiisaan u mahad celinayaa ciidanka dowladda etoobiya iyo saraakiishaan u mahad celinayaa
xiisadda u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada jubbaland ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa iyadoona labada dhinac ay maleeshaadkoodu isku horfadhiyaan deegaano ka kala tirsan gobollada jubbada hoose iyo gedo in ka badan soddon ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya dagaala beeledyo u dhexeeya laba beelood ayaa mar kale waxay ka dhaceen deegaan hoos yimada degmada cadalle ee shabeellada dhexe in ka badan soddon ruux ayaa ku dhimatay dagaalkaasi waxaana lasoo sheegaya in suuragal tahay in tiradu intaas ay ka badato dagaaladan dhowaanahan dhacayay waxaa horinayay kooxda riddada soomaaliya oo ka dambaysa inay dagaalamaan labada beelood xaaladda goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ayaa ah mid weli kacsan waxaana suurtagal ah in mar kale dib ay u qarxaan dagaaladan inta badan deegaanada uu cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay dalka soomaaliya waxaa ka dhaca dagaala beeledyo sababa khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed iyaduna dagaaladaasi gadaal ka riixayaan saraakiil murtadiin ah maamulka cisbitaalka degmada jilib ayaa soo kordhiyey qayb cusub oo ah barkada dabaasha kadib munaasabad ka dhacday gudaha cisbitaalka cismaan axmed dhuubow ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta cisbitaalka weyn ee degmada jilib laguna furayey qayb cusub oo lagu soo kordhiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda caafimaadka culimada aqoon-yahanka waxgaradka mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo degmada ayaa laga jeediyey kalimaad ku saabsanaa ujeedada munaasabadda qaybta cusub ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka ayaa ah barka dabaal taasoo qayb ka ah daweynta bukaana u baahnaa dabaasha mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa sharaxaya adeega cusub ee uu soo kordhiyey cisbitaalka degmada jilib caafimaadka dabaal ma ka mid haa waxaa jirta wax loo yaqaana physiotherapy riixitaan iyo isdaliigis wax lagugu duraayo ma aha therapyna waa daawo haddaba dabaasha waxay ka mid taha marka waxyaalaha jirkoo dhan uu ka qayb qaadanaya oo murqaha kala bixinaya tani waa mid dhakhtar uu qorayo wadnaha iyo wareega dhiigga iyo xididadiisaba waxay ka qabataa kow inay dhiigga wareegiisa ay aad iyo aad u siyaadiso oo wanaajiso waxay kaloo ka qayb ka hor dabaashu ay ku wanaagsan tahay inay yareyso cudurrada ku dhaca wadnaha sida dhiig karka strooga iyo waxyaalaha lamidka ah sheekh cumar xayaakallah ayaa ka hadlay faa'iidada ay bulshada u leedahay barkataani cusub ee laga hirgeliyey cisbitalka weyn ee magaalada jilib qofka muslimka ah waa qof mutakaamil ah sida diinta loo baranayo iyo shareecadii wixii xalaal ahaa iyo wixii xaaraan ah wixii alle kuu dhoweynayay wixii alle kaa fogeynayay duruqda fasaadka ee loo rabo in laga leexdo sida ehlu bidic iyo waxyaabihii lamidka ah iyo ehlulxiraafaadkii sida looga looga digtoonayo loo baranayo shareecadeennu waa shareeco mutafatixa oo furan waa shareeco loogu talagalay fii kulli lazmaan inay shaqayso waa shareeco loogu talagalay fii kulli lajyaal dadkao dhan inay haddana qanciso waa shareeco loogu talagalay ummadda dhammaanteed inay waasico noqoto faliajli haada waxyaabahii shareecadu wax banaysa waxaa ka mid ah dabaashan baa ka mid weliba aad baa loo alwaali cali darwiisha ayaa isagana ka hadlay horumarka ay ku tallaabsatay wilaayada iyo sida bulshada looga haqabtiray qayb ka mid ah adeegyada caafimaad waxaa la soo kordhiyey qaybtii loogu talagalay dabaasha ama fiisa tarbiyada loogu talagalay sidaad ogtihiin dhakhaatiirtu dadka bukaanadu way u qoraan magaalooyinka waaweyn ee cawaasimta ayaa loo diri jiray si ay uga helaan bifadlilaahi waraxmatihi ilaahay wuxuu inoo hirgeliyey in wixii magaalooyinka loo aadi jiray maanta meeshaana looga hirgeliyo dadaalka kabacdiina maanta miraheedii waatan aan u taagannahay oon arkayno baraagtiyo diyaara oo loogu talagalay qof walba uu ka faa'iidaysan karo bukaana insha allahu tacaala si guud waxaan leenahay bulshada muslimiinta ee wilaayaadka islaamka ku nool waa fursaddii ugu horreysay ee noocan oo kale ee wilaayaadka islaamiga laga dhex sameeyo waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala dadku guud ahaan inay ka faa'iidaystaano qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa warbaahinta islaamiga ah landulus la hadlay xilli ay ku dabaalanayeen barkada cusub maalinba maalinta ka sii dambayso horumar ballaaran oo macnaa dhan kasta nooc kastaba waxaan dareemaynaa galabta caadimaha waxaan macnaa meesha aan ku arko waxaan dhihi lahaa dadka magaalooyinka kale ku maqan inay macnaha imaadaan barwaaqada iyo horumarka iyo macnaha damaashaadka ka jiro inay macnaha nala arkaan anagoo nabad haysano caafimaad haysano wax kasta macnaa horumar diimeed iyo mid macnaa caafimaad dhaqaale kulli macnaha maanta waxaan haystaa farxad waxaa la ii sheegay inuu caafimaad leeyahay dawal haddayna ma u qabi jirin in maanta munaasabadda aan isku nimid aan ka soo qayb galno oo horumar ka mid ah horumarka isbitaalka uu samaynayo waxaa muuqanaysa marka horumar mar kasta marka kale kasii badanayo inuu samaynayo qaybtan uu isbitaalka soo kordhiyey haddaana annaga dadka deegaanka jilib dhallinyarada bahada waxbarataba aan anoo afkooda ku hadlaayo aadaan usoo dhaweynayna qaybtaani cusub ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka weyn ee magaalada jilib ayaa dabooli doonto baahiyaha dhinaca caafimaadka ay u baahan yihiin dadka loo qoro dabaasha maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoos taga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi mar kale waxaa warbixintan inoo eegaya marwaan maxamed deegaanka caeshiile oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay laga dareemayey horumar dhanka waxbarashada ah oo ay sameynayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaankaasi waxaa halkaasi jowlo dacwi ah ku tegey maktabka dacwada ee wilaayada galguduud waxayna ducaaddu halkaasi ka bilaabeen duruus diini ah oo ay barbar socdeen muxaadaraad ay ducaaddu ka jeedinayeen masjidka jaamaca ee deegaanka dowra loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeer ayuu maktabka dacwada ka bilaabay deegaanka waxaana si weyn uga faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan waxay socotay muddo ka badan hal bil iyadoona dadka ka faa'iidaystay ay tiradoodu gaadhaysay toddoba boqol iyo konton ruux oo isugu jiray dhallinyaro waayeelo macallimiin haween ganacsato nabadoonno iyo waxgaradka deegaanka xaflad ballaaran oo lagu soo gunaanoday dowladda ayaa lagu qabtay gudaha deegaanka waxaana ka soo qaybgalay matasharaf kala duwan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo macallimiinta deegaanka kuwaas oo ka warbixiyey jowlada dacwiga ah ay soo gaartay
waxaan ku mahadinaynaa diinka iyo barwaaqada iyo dowrooyinka aan qaadannay ugaaskii dardaarankiisii iyo ducadiisii allaha nagu kabo allaha nagu kabo allaha nagu shafeeco allaha nagu kabo marka intaasaan ku soo gaabinayaa khiyaarta tartantayna baraka allahu fiikum ha loo tartama khayrka iyo waxbarashada
ilaahay baa ku mahadsan noo qadaray in maaragtay dowradan iyo khayrkan ayna soo gaaraan maantana aan gabangabadeeda aan joogno jasaakum allaahu khayran ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku mahadsan umma dadkii soo diyaarshay oo arrintan juhdi iyo maskax ku soo bixiyey ayaa ku mahadsan jasaakum allaahu khayran anigoo ku hadlaya afka deegaanka ceelshiil jasaakum allaahu khayran waxaan codsanaynaa dacwadan aad ayaan ugu barwaaqownay aad ayaan ugu baraarownay aad ayaan uga garannay in noola soo celiyo dacwadaas in noola soo celiyo oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku helno si aan casharadii aysan noogaa baabi'in sidaas ayaan codsanaynaa intaasi kadib waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey ugaas cabdulaahi daahir axmed oo qayb ka ahaa marti sharaftii ka soo qayb galay isagoona la dardaarmay bulshada deegaanka adinka waxaan kula dardaarmaa ha u badnaata inaad wax barataan howshiinnu inaad haddana waxyaabaha manhiyaadka ah oo alla ka reeba inaad ka hartaan iskudaya waxyaabaha ma'muurka ah oo alla idin farana inaad fartootaan oo aad ku dadaashaan sida salaadda hadda leedi baray ama hore aad u tiqiineen bal salaadda bal ka fikira oo aad uga fikira bacda tawxiid salaadiinnu hadday hagaagto camalkiinna waa hagaagi doonaa insha allahu tacaala runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay culummadana u duceeya culummada u duceeya waa culummadaas waa u mahad celinaa ajri xasanaad allah ha siiyo culummadii wax idin bartay oo idiiso oo dadkaan dadkaan wax tustay oo u soo jidaasho meeshaan wakhtigeeda ku dhammaysatay ilaahay jannatulfirdows allah ugu bedelo ku dadaalo u duceeya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya dowlad dacwi ah oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo ka samaynayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona arrintaasi si weyn looga dareemayo guud ahaan wilaayada galgaduuda ugu dambayntiina horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka burqod ugu dambayntiina horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulofulay ee wilaayada islaamiga baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya deegaanka burgod waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada buulofulay masaafo ahaanna waxa uu u jiraa ku dhowaad soddon kilomitir waa deegaan laga dareemaya sare u kac dhanka waxbarashada ah waxaana ka socda xalaqaad lagu baranaya cilmiga sharciga masaajidda ku yaala deegaanka iyo dhammaan goobaha waxbarashada waxaa laga dareemayaa barashada cilmiga sharciga ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana waxbarashadan ka faa'iidaysanayo dhowaan waxaan booqannay deegaanka burgod waxaana noo suura gashay inaan booqanno goobaha sida gaarka ah xalaqaadkan ay kaga soconayaan waxaa ka mid a mid ka mid a masaajidda ku yaala deegaanka waxaan halkaa kula kulannay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo iyaga qudhooda qayb ka ah ardayda ka faa'iidaysanaya xalaqaadkan cilmiga waxayna ka warbixinayaan waxbarashada guud ee ka socota deegaanka iyo sida ay bulshada kaga faa'iidaysanayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin deegaanka burgud wixii ku sugun ama magaalada tuuladu wixii ku sugun waxbarashadii kale ay mina subaxdii salaadii ganacsatadii yaa hiisid leedahay ama dowladeed yaa tahay duhur markii la tukadayn insha allahu biadlhalkariim dhallinyarada ama kulli insha allahu wixii oo tuuladu yibidiin yaa u furuna tiradooda cadad badan toddobaatan iyo lixdan ayaa kala yihiin aad iyo aad waxbarasho uu socotaa marka dowladdu waxaa ka socotaa magaalada murgod oo gaar ahaan soos dartay degmada buulafulay maxaafada buulafulay ka tirsannahay alxamdulilah kheyraad badan ayaa ka socdeen duruuso badan kitaabo badan salaad subax ilaa duhurkii rag iyo dumarba oo ka socotay oo macnaha duurufaylah ay alxamdulilah waa barashada zaa'id ay ayaa ka socota ilaahay baa ka mahadsan qaar ka mid a dhallinyarada dhankooda ku taxan xalaqaadkan lagu baranaya cilmiga sharciga ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen لا إله نافيا جميع ما ي- ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله ثمانية فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافي للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله
وأولها تيرك كواد إسلام نمي سلك كلاي وعظمها وها وين شهادة إن لقراي وقفك إسلامك إن قراي أن لا إله إلا الله لا معبود بحق الله حق سلك عابداي مشر إلا الله الله مؤشمي وأن محمد رسول الله محمد إن رسولك إلهي هاي أو سل أدري إني لقراي kitaabka waxyaabaha aan ka fahno waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allahu arkaanteedii iyo shuruudaheedii ayaan ka fahnay laa ilaaha ila allahu shuruudaheedii ee, waxaan ku baranay inay tahay sideed sidoo kale waxaan baranay ee, arkaanul islaam khamsa ee, ayadana inay tahay shan ayaan soo fahnay sidoo kale waxaan baranay kitaabka ee, intuu ku saabsanaa duruustiisii ama mawduuciisii waxaa ka mid ahaa towxiidku inuu qeybsamo saddex shay waxaa ka mid ah eh, towxiid arububiya waxaa kaloo ka mid ah towxiid aluluhiya waxaa kaloo ka mid ah towxiidu asmaai wa sifaat burgod waa deegaan hadda soo kobcaya islamarkaana si weyn looga dareemayo waxbarashada cilmiga sharciga iyadoona dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas ay hadda si wadajir ah uga faa'iidaysanayaan barashada cilmiga sharciga warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo dib dambe iyo kulan dambe ayaa noo madala insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu